si wacan oo wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha oo toddobaadkan aan ku eegi doono maalmahan intiinii la socotay waxaa soomaaliya ka jira xiisado siyaasadeed oo cirka isku sii shareeraya wakhtiba wakhtiga ka dambaysa inkastoo habeennimadii sabtidii markii dambe madaxweynaha uu soo galay dibna loo xaliyey haddaba qurba joogta ayaa waxay ahaayeen cidda kor kala socoto xaaladda wadanka ee marba marka ka dambaysa is sii bedelaysay waxaa jira tiro yar oo qurba joogto ah oo si toosa ugu xiran wadanka halkaa ay jiri karaan in dad fara badan oo halkani ku dhaqan oo qurba joog ahna ay si toosa ugu xiran yihiin amaba ay dhaqaalo u diraan qoysaskooda maxaa intaasi ka badan oo ay qurba joogtu ku caawin karaan wadanka gaar ahaan marka uu galo xaalado siyaasadeed oo cakiran sida tii toddobaadkan dhacday waxa aynu ku eegi doonaa qodobkaasi iyo dhammaan su-aalaha ku saabsanba barnaamijkeennan waxaana ka qaybgeli doona qurba joog kala jooga meelo kala gedisan oo wadamada maraykanka iyo yurub ah waxaana barnaamijka marti noogu noqon doona toddobaadkan doctor sacdiya cali aadan oo ah qof u dhaqdhaqaaqa arrimaha jaaliyadda qurba joogta gobolka virginia ee ood wadaagta la-a magaaladan washington sacdiya waxa ay ka mid tahay qurba joogta tirada yar ee dib ugu noqda wadanka kana soo shaqeeya sidoo kale waxa ay wax ku baratay oo ay degan tahay gobolkan virginia ee ku dhegan magaaladan washington sacdiya bal kusoo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha mahadsaned sahra aada baad u mahadsan tahay waa garta waad la socotay araarta hordhaceega sida guud ahaanba barnaamijka aan ugu qaadi doono qodobkaasi inta aanan dhegaystayaasha u gelin waxaan jeclaan lahaa inaan aniga su-aal ku weydiiyo bal waxaad iga warantaa sacdiyo ugu horreyntii maxaad ku tilmaami lahayd qurba joogta sida ay waddanka ugu xiran yihiin
qurba joogta runtii haddii runta horta asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu qurba joogtu waa dad ay soomaaliya ka dhiman weyday soomaalidana ka dhiman weyday ee gadaal laga soo tageen waa dad soo qaxay naftu soo lasoo haleelay laakiin marnaba aan halmaamin dadka ay gadaal laga soo tageen ama ha ahaadeen ehel ayaga u gaar ahaa ama asxaabtooda ha ahaadeen ama deriskii ama soomaalidii ay kasoo tageen marka qurba joogta marnaba kama ayna samrin mana halmaamin dadkay kasoo tageen marka mar walba way ku xirnaayeen ama ha ahaadeen dhaqaalahaas aan sheegay oo rimatansiga loogu yeero oo xawaaradaha la dhigo oo haddadaan laleeyahy two billion bayba sanadkii mar hayaan waxay diraan ama ha ahaato qayladhaan ay adduunka maaragtay usoo tabiyaan oo dhibaatada soomaaliya ka socota ama ayagaba deeq ha iska aruuriyaan oo dalkii ha ku noqdeen oo ha ka qayb qaateen abaaraha iyo dhibaatooyin ka jira waddanka ama ha noqdeen kuwa horumarka waddanka qayb ku yeesha oo iskuullada isbitaallada iyo horumarinta waddanka iyo dib usoo nooleynta soomaaliya iyo soomaalida maaragta lug ku yeesha marka qurba joogta runtii aad iyo aad bay soomaaliya ugu jiraan haddana saasoy tahayna marnaba kama marna haddee dhibaatada soomaaliya ka socotana ayagana
maxaad ula jeedaa kama marno dhibaatada waddanka ka jira marka aada leedahay
waxaan ula jeedaa waxaa fiican marka horta waatan la dhaho nabigeena suubana caleyhi salaatu wasalaam wuxuu yihi walaalkaa gar iyo gardarabo waktigii asxaabihii waatay la yaabeen hadalkaas oo caraabiga ay yidhaahdeen nabigeena suubanaayo garanay markuu walaalkana gar leeyahy laakiin gardaradu maxay ta gardaradu waxaa weye markuu gar leeyahayna u hiili markuu gardaran yahayna u hiili oo ka celi xumaanta iyo dhibaatada marka aniga maadaama dadka qurba joogta aan ka tirsanahay waxaan rabaa inaan dhaho dadka qurba joogta ah kama marna dhibaatada soomaaliya ka socoto ama ha ahaadeen ololeynteeda ama ha ahaadeen xoolo aruurinta markaan ka hadlahay daa wanaaggii baan ka hadlay ay u aruuriyaan haddii ama la dhisahayo gobol soomaaliya sida loo kala googooyo ku saabsan ama ha ahaadeen haddii qabiil iyo dhibaato dad loo geysan hayo oo dad ay rabaan inay dad kale iska celiyaan macnaha way ku jireen a marka taasna dhibaato weeye oo runtii soomaaliya waxyaalo badan oo dhibaato ah ku kordhisay marka wanaag badan way sameeyeen laakiin xumaantana markasta inaan sheegno wey si taa maaragta looga kabsado ama looga soo noqdo waa gartay bal dhegeystayaasha inta aanan siinin ugu horreyntii waxaan ku dhihi lahaa bal waxaad iiga warantaa dhinac markii laga eego dhanka kale qurba joogta xaaladaha siyaasadeed ee hadda jiro oo kaleeto marka waddanka ay soo ifbaxaan doorka ay ku yeelan karaan inay damiyaan amaba ay dhibaatooyinkaas ka hortagaan maxay tahay iyadana runtii horta waa nasiib darro waxa meesha ka socda waa wax aada looga naxo dad ishaysta baha bahallana dhan walbaba maaragtay ay kasoo weerarahayaan ama ha ahaado wadamada deriska ah ama gumaysigii horeo gaboobayba ha ahaada oo runtii soomaaliya faraha kula jira silsilada sida ingiriiska oo kaleeto qurba joogta waxyaabo badan bay sameyn karaan sidaa ogtahay haddadaan adigu waxaan u malayn boqol waa ku dhow yihiin daayaasbaraha ka tegay oo baarlamaanka ka tirsan ama cabinetka ku jiro ministera ah ama minister ku-xigeen ah intaasba wanaagna way la imaadeen dibkoodana way la imaadeen marka qurba joogta ku jirto ama baarlamaanka ama ministerskaas kabinada cabinetka ka tirsan waxaa waxay kusoo kordhin karaan soomaaliya maadaama ayaga nasiib ay u yeesheen badidoodana qaarkood ay dhalinyaro ku badan yihiin ku jiraan in ay systemka ay soo barteen oo kala dambeynta ahaa iyo musuq maasuqa kasoo horjeedkiisa iyo macnaha democracy waxay tahay ay soo fahmeen ama kusoo barbaareen ama ku dhasheen inay taa la tagaan oy ku xirmaan oo helaan connection ama ku-xirnaansho ay ku xirmahayaan dhalinyarada aan nasiib u helin taas oo duruufaha iyo wacyiga ayagoo u keenay inay arkaan dulmi iyo isqaqabsi iyo isdil marka qurbajoogta waxay samayn karaan tagay inayna qayb ka noqonin dhibka ay qayb ka noqdaan wanaagga oo dhalinyarada gudaha jooga weliba khaasatan dhalinyarada ay ku xirmaan oo ayaga ay noqdaan waxa soomaaliya maanta ka bixiya jahawareerka ay ku jirto sababtaa markaa dib u fiiris hadda xalane oo kale markaan joogay dhowr jeer baan tegay waa magaalo ama waxaa la dhihi karaa wadan wadan ku dhex jiro waa garta marka marka xalan oo kale nin yar buu ahaa xalanka soomaaliyeed buu u dhintay marka dhalinyarada soomaaliyeed ama qurbaha ha joogaan ama gudaha ha joogaan waa inay ogaadaan awood badan bay maanta leeyihiin oo ayagoon wadanka burburinin waxa yaroo soo kacahayo ay ku hantaan ooy wadankii maarata ka dhiibiyaan dhibaatada ama ha ahaadeen nimanka ishaysto iyo dumarka runtii u sacbatumahayo ama ha ahaadeen cadowga maaragta hareeyey oo dhan walbaba aga yimid marka dhalinyarada hadda wax badan baa ka socdo waay social media ama twitter ama facebook oo kuwa diasporahana wanaag badan iyo wadaninimo badan ay muujinhayaan kuwii kale oo joogay wadankan waxyaabo badan ooin ogeen yay hadda ogaadeen oo ah war siyaasada adduunka siday u socoto iyo gumaysigii tag laakiin weli waa kula joogaa oo systemkiiba ku dhex jiraa waa garta marka see loola dagaalamaa see la isaga bixiyaa seebaa nimankan madaxda ah la isu fahansiiyaa oo loo loo baraa ninka ku jira hay-adda fulinta inuusan shaqo ku lahayn inuu soo farageliyo hayn hay-adda sharci dejinta hadda dhibka ugu weynoo jirana waa taas wey maxaa isu keenay fulinta iyo sharci dejinta taasna waa inaan ka hadalna oo si xaq ah oo cadaalada xataa hadduu saaxiibkaaya ama walaalka ama waalidka war inaad tiraahdo war joogso ka joog ilaahay ka cabsoo ka joog oo kaalayo aan ka hadalno danta guud iyo sidii soomaaliya lagu badbaadin lahaa waay wadanka dhibaatooyin badan baa ka socda waata waad mahadsantaha doctor sacdi waa kugu soo noqon doonaa bal dhegeystayaasha aan fursad siiyo dhegeystayaal badan ayaa qadka ku jiro haddaan ugu hormaro faarax bulu ayaa dhanka minnesora ku jiro faaraxaye soo dhawow waa mahadsan tahay sahro adiga iyo dhaktaradda waa idin mahad celinayaa runtii barnaamijkan ah kaalinta qurba joogta waa program muhiim ah anigu waxaan is dhihi lahaa qurba joogta soomaaliyeed waxyaabo badan ayay maaragtay ayay wadanka kusoo kordhiyeen hadday ahaan lahayd inay maaragtay dadka soomaaliyeed sida dhakhtaradaba u sheegtay inay caawiyaan ama abaaraha ka qayb qaataan ama maxaa la yidhaahdaa ay two billion dollar lacag ay wadanka u diraan lakiin anigu waxaan arkaa taas inay tahay mid individual responsibility ama qofka muhiimad ama markii horeba saarneed oo ah qofka hadduu aabihiis saddex boqol diro aabihiis uu diray lakiin guud ahaan responsibilitygii weynaa oo wadanka ka saarnaa inay runtii qurba joogta ku fashilmeen siyaabo badan aawadeed waxaa kamid aan isdhihi lahaa aniga ninka maanta minnesota ka tegay oo ama d c ka tegay oo soomaaliya ka doontay maaragtay xildhibaan deegaan ama ama maamul goboleedyada midkood waxaan isleeyahay meeshaas wuxuu u tegay inaysan ahayn inuu wax hagaajiyo laakiin inay in meeshaas musuq maasuq uga soo saa-ido ayuu u tegay sida aan anigu aan isleeyahay waxaan isleeyahay marka qurba joogta waddanka dhibaato ayay ku hayaan dhibaatooyinkaasna dhinacyo badan ayay leedahay number one waxaa jira qurba joogta soomaaliya ma ka jirto sharci ku saabsan la dhaqanka oo qofkan waa double citizen wadan kaleu ka yimid ee maxaa lagula dhaqmaa marka waxaan isleeyahay haddii sharciyo la heli lahaa qurba joogtu siba ayaa maaragtay ay ay ayaa loola dhaqmi lahaa wadanka soomaaliya ma jiraan dawlad maaragtay aan qurba joogta ku badnayn ma aysa soo marin dad badanoo fiican lama wada marin karo maxaa la yidhaahdaa hal hal hal eed lama wada marin karo laakiin anigu waxa aan isleeyahay boqolkiiba toddobaatan qurba joogta soomaaliyeed inay problem ku hayaan soomaaliya waa tahay kuwo badan oo ka midana qayb ayay ka noqdeen dib u dhiskii wadankoo naftooda ay khatar u geliyeen saan dareemayo bal waa yahay faarax waad mahadsan tahay aragtidaada wax su-aalood qabta miyaa jirto wa taradda waxaan weydiin lahaa sidee la dhihi lahaa ama laga yeeli lahaa in soomaaliya inta sharciga looga sameeyo qurba joogta la yidhaahdo saddexda joogoo u sarreysa dadka qurba joogtahay ma qaban karaan sharcigaas sidee loo hirgelin karaa waa garta
faarax horta aada baad u mahadsan tahay arrintan qurba joogta ah waxay ila tahay waa isaga mid baan nahay ma kala dheerin runtiina aniga waxaan ka mid ah dadka twitterka ku yidhi madaxweyne farmaajo iyo iyo prime minister kheyre inay labadoodaba ka tanaasulaan amaba ma aragtay iska tuuraan macnaha sharciyada sharciyada ay ka haystaan maraykanka iyo norway ay ka haystaan maraykanka iyo norway anigu waa waxaan ka mid ahay dad ku jiray oo ka hadlay oo si cad baanan u idhi waana rumaysna waana kugu raacsanahay sababtoo waxaa weeye waxaa jira waxyaalada conflict of interest ama qofkan hadda aniga fiiri haddaan madaxweyne wadanka ah wadan kalena aan u dhashay oon imaado markasta waxaa dhici karto inaan maaragtay jacaylka wadankaas aan u qabay iyo kii kaleeto inuu mar walba ay su-aal ka imaan karto oo mar walbaba aanan ku xadgudbi karin waxyaalo kale oo macnaha wadankan ku saabsan hadda madaxweynaha waa american citizen waa macnaha waa waa muwaadin american ah waana muwaadin soomaali ah kheyre oo prime ministerka waa muwaadin norwegian ah waana muwaadin soomaali ah labadaba iskuma wadan kartid macnaha labada dhinacba ma ma haysan kartid sababtoo dad baad matashaa dad baad madaxweyne u tahay dad baad mr prime minister u tahay waa inaad dadkaas ku ekaataa ood ka tanisishaa inaad wadan kale wadato sharcigiisa mideeda kale muxuu u baahan yahay madaxweyne nin ka ah wadan ama mid prime minister ka ah muxuu aga baahan yahay citizenship ama wadani macnaha wadan kaleeto inuu sharcigiisa haysto taas waxaa keenhayo dhibaatadii baa keentay haddiiba wadanka aad ku noqotood ka noqotay madaxweyne ama prime minister fadlan ka tanasul haddana waan leenahay laakiin ma qabo qurbaha inay dhibaato laakiin wax dhibaata aan kaa dhex galo doctor sacdiyo wax dhibaata a ma keento qofka inuu wadan kale dhalashadiisa haysto shaksiyadda iyo waxqabadkana kuma xirna saan aaminsanahay bal markana dhegeystayaasha aan kuwooda kale wakti siina ayagana bal aragti ahaan waxay nala wadaagi karaa aan kaa dhexgala waa waa kala duwan tahay muwaadinka qofka oo soomaaliya ku noqdo muwaadinka ah iyo ninka madaxda ah waa kala duwan tahay marba haddaad madaxweyne noqoto hadda netanyahu waa waa ninkan israael waa wuxuu ku dhashay new york sidaan rumaysnahay sharcigii maraykanka wuu ka tanasulay
adigu haddaad maanta haddaad maanta xil ka qabato soomaaliya adigoo ah qof aqoon-yahana wadankan wax ku bartay ilmo kule ku dhalay muddo badan joogay american noqday ma ka tanaasuleysa adiga sacdiye ahaan anigaan sacdiye sheekh cali aadan ah haddii maanta soomaaliya aan ka noqdo minister iska badaa prime minister minister haddaan ka noqdo waa inaan iraahdaa citizenshipkii soomaaliya waan ka tanasulay sababtoo ah waxaa dhacayso in la iigu soo gabado in maaragtay maanta oo dhan hawlo kale hoosta laiga soo geliyo in waxyaala laiga saxiixdo laakiin haddaan ka tanasulin haddaan ka tanasulin laakiin xor baan ah qof soomaaliya waxaan ah soomaaliya u dagaalamaya soomaalida u hadlahaya waayahay waa tahay guud ahaan barnaamijkeenna wicitaanka dhegeystaha wuxuu ku saabsan yahay qurba joogta iyo gacanta ay ka geysan karaan xaaladaha cakiran ee siyaasaddu ay qayb ka tahay soomaaliya marka ay soo wajahdo sida haatan oo kale dhegeysto kale ayaan u baaqayaa dhinaca dalka jarmalka soo dhowow magacaaga su-aal iyo aragti waxa aad qabtid
magacay waa maxamed baadil axmed waxaan ku noolahay wadanka jarmalka wa waa mahadsan tahay saro kolley ani aragtideeda waxay tahay waxyaalo badan bay ka qabteen wadanka sidaan ognahay ganacsi bay kusoo kordhiyeen wadankii marxalado badan oo jira sida shirar badan bay hadda ay ku sameeyeen qurba joogta wadanka si ay maaragtay nabadii iyo dhaqaalishii wadanka iyo uhormariyaan amnigii oo kale wacyigelin badan bay sameeyaan oo sidaan ognahay gobolada hadda waxa ka shaqeeya waa dad badan oo qurba joogta ka tegay hadday ahaan lahayd dibudhis sameeyey hadday ahaan lahayd ma dawladihii maamul goboleeda maaragtay ka shaqeeyay sidii maaragtay dhidabada u aasi lahaayeen majorityna dad ka shaqeeya waana qurba joog sida hadda dawladoo kale marka kolley waxaan umalaynayaa kaalin leexaadle ay ka qaataan dhinaca xalinta khilaafaadka iyo dibudhiska wadanka ma umalaynayo qurba joogta inay maaragtay ay ay wax dhisaan maahan inay wax duminayaan mideeda kale baahida ugu badan oo dadku ay qabaan dadka soomaaliyeed qabaan waxa qaba waa qurba joogta leano maalin walba waxa maaragtay dhagahooda ku dhaca qaraxa waa eka maalin walba wax rajada ka qaba wadanka waa eka maalin walba waxa yani himiladooda ay ku jirto in wadankaaga waayaka maanta ninka wadanka jooga waxa weye waa waa nin ku dhex dhashay ama ku dhex koray ama aan weli ka dhex bixin laakiin ninka wadan shisheeye jooga oo maalin walba yani cunsurnimo iyo la kulmaya wey ninka u baahan inuu wadankii ku noqdo marka waxaan aaminsanahay kolay nin qurbaha jooga ama gabar qurbaha joogta way yani way ka lex jeclo badan tahay qofka gudaha jooga saas daraadeed kaalin lixaad lay ka qaataan baa isdhigi karaa haddii ahaan la dabadhiska iyo xalinta khilaafaadka iyo yani horumarinta wadankaba waa tahay maxamed baadil aad baan kaaga mahad celinaya waktigaaga iyadoo aan dareemaya inay xilli dambe ku tahay dalka jarmalka inaad barnaamijka nagala qayb gasho waa adi kaa mudana baya waa tahay doctor sacdiya haddaan anigii bal dib kuugu soo noqdo dhegeysto kale ayaa ku jira bal intaanan u gudbin qurba joogta ma jirta inay isku duuban yihiin ayaga xataa ama ay meel ka wada duuli karaan waayo wadamada ay ku kala nool yihiin waa kala ballaaran yihiin waa kala siyaasad duwan yihiin waa kala dhaqan duwan yihiin ayaga xataa sidee ayaa qurba joogta laftirkeeda wax midaysan ee waddanka wax ugu tari kartaa horta waad mahadsanta sahra qurba joogtu waa waa soomaalida gudaha joogtoo kale waxa un kala duway waxaaye waa dib dabadda usoo baxay oo ma aragtay sidaan sheegahayay arkay waxaan kala dambeyntan iyo doorashada iyo systemkan socdo oo ma aragta habaysan dad arkay weeye ama ku dhashay ama ku koray sidaan idhibo marka dadku waxaas ay dheeryihiin iyo waxbarashadaas ay nasiibka u heleen inay ku bartaan oo ma aragtay indhaha u furmaan waxyaabo badan ay kororsadaan laakiin qurba joogta wanaag kasta oo ay qabteenna hore waataan u sheegnay laakiin macnaheeda ma aha qurba joogta markaan ka hadlayno on ka hadlayno ama wanaagooda ama xumaantooda in la leeyahay qurba joogta waa dhibaato qurba joogta dhibaato ma aha wanaagna ma wada aha hundred percent cid ah ma jirto boqol kiiba boqol marka waxaa lagu heli karaa arrin ma aragtay waarto oo wanaag iyo wax badan wadankaas usoo kordhiso dadkii sidaan kuu sheegay khaasatan dhalinyarada boqol kiiba maanta waxaa la dhahaa toddobaatan waxaa weeye dhalinyaro soddon aan gaarin ama soddon ka yar yaa la dhahaa annaga sida waxaan halkan ku qabanay sanadka toddobaad yaan waxaan ku qabanay dhalinyarada qurba joogta soomaaliyeed dhalinyaradaas qaarkeed waxaa soomaaliya kasoo noqdeen shirka hadda aan qabanay january qaarna wayba jiraanbo oo waa dad aan soo kobcinay ama aan ka qayb qaadanay inaan ma aragtay dib wadanka jaceylkiisa iyo inay aadaan aan wanaag badan kuwaasna waxay ku xirmeen kuwo gudaha jooga oo annagaa aragna ayagoo shiro isla qabanaya howlo isla fulinhaya marka wax badan baa la sameyn karaa labada dhalinyaro oo labada dhinac in isku xiro laakiin dhalinyaradii iyo dadki kaleba dhibaatooyin badan baa jira shisheeyaha ama ha ahaada dariska ama ha ahaada kuwan kaleeto oo dhinaca reer galbeedka runta dhibaato badan bay hayaan oo ah inay ka dhaadhiciyaan soomaalida inayna heshiin karin qurba joogta iyo guda joogta ama wadanka kuwa dala joogtana ay isdagaalaan oo mar walba tartamaan marka dhibaatadaasna waa la xallin karaa su-aashaada ahayd ma midaysan yihiin maya sida soomaalida kaleba waa kala qaybsan yihiin meelo ay ku kala qaybsan yihiin baa jira meelo ay ku midaysan yihiin baa jira laakiin ayaamahan dambe waxyaabo badan oo midayn hayaa jira wadankii oo gacanta kasii baxaya ay arkaan waxay arkaan xuduudyada waxa ka socda sida daled xaawo iyo dhinaca marka lasoo gelaya hiiraan iyo dhinaca bay iyo bakool etoobiya iska soo gelayso isaga jirto iska dhex degan tahay imaaraadka waxay berbera ka wadaan dadkaan ishaysta dadkii xaalana oo u xiran dad ajnabi ah waxaasoo dhan bay arkaan marka waxaad moodaa dadka wadaniyiinta ahaa inay dib haddana ay isu aruursan hayaan oo dib uu dab kale oo ma aragtay nolol raadis ah iyo dib u xoreyn soomaaliya inay iyo kacdoon cusub ilo inay saxansaxdaas ay socoto oo ayna dibadda keliya ka soconin ee dhaayaas keliya gudaha jooga iyo dadka gudaha joogo dhalinyaro u badan ay arkeen marka midnimada dib baa loo sameyn karaa waana la abuuri karaa laakiin waa inay fahmaan soomaalida balaayada haysato kuwa wareegsan inay iska ilaaliyaan danta guudna u dagaalamaan wadankaana ay kusoo hagaan nabad iyo nolol cusub waa tahay doctor sacdiya waad mahadsantahay wakhtigu aad noogu yar dhegeystayaal fara badan oo qadka ku jira bal dhinaca colombos oo haaya intaanan aadin siyaaral washington haddii bal aan eego injineer maxamed deeq cabdulaahi xasan ayaa ku jiro soo dhowow injineera iyo su-aal iyo aragti waxaad qabtid sahar walaal waa ku salaamayaa adiga doctor sacadiya iyo maxamed iyo below dhammaantinaad baan ii salaamayaa iyo akhyaarta hawada naga dhegeysanaysaba salaan kadib anigu laba arrin baan ka qabaa arrinta koowaad qurba joogtu inaysan waddanka waxba u qabin baan waxba aysan u tarin baan qabaa oo macnaheedu yahay haddaan saddex boqol ama afar boqol oo dollar baan diray siraalkii below ka dhawaajinayay oo kale waa wax khaaso ama aabba ama hooyo u dir ama adeer wada shaksi ah laakiin dan guud marka laga hadlayo qurba joogta wadanka inaysan wax badan gelin baa ka muuqata laba wadan baa la dhahaa dadka qurbaha jooga canshuur bay ku celinsadeen waddanka eliteria ama maraykanka oo kale mhm marka taas way ka ban- way ka maqan tahay meesha balse waxaad moodaa xumaanta amaba qaabka kale qabyaalada hadday noqoto wadankii dhowr jeer baan ku noqday last year mar baan joogay marka dadka wadankii joogaa ka dhib yar baan moodaa xaggaas qurbaha aada ugu badan tahaad moodaa laakiin waxaan qabaa ci- waxay weeyeen qurbajoogtu laftirkoodu dowlad ama system maala oo dadkii qurbaha joogay ama wax ku qasba ama system lagu maal heli lahaa tusaale haddaan bixiyo qofkii boqol doolar wadankii u diray haddii la dhaho shan doolar bay xawlaadahu ka qaateen saan ogahay amaba lixba meelahaas haddii la dhaho afar doolar ha ku daro oo boqolkii doolar dowladdii iyo ama systemkii meelaha ka jiray baa canshuur ahaan u qaadanaya qofkii wuxuu dareemayaa inuu can- inuu taxi bayer yahay oo uu wadankii contribution uu ka bixinaya ama uu waxgelinaya ayuu dareemayaa halka mas-uuliyadda ka imaanaysa marka wixii kale aad diraysay wax danguudaad ku daratay taas mid lamida marka waxaad ka hadli kartaa adigu laftirkaagii wadankii waxaan xaggee aadeen laakiin hadda aas qurba joog ahaan inaan isdifaacno oo dadkii wadankii wax badan ku eedeyna ma aha dadkii aqoonta lahaa ama Waa xirfada lahaana wadankii way kasoo baxeen inta u noqonaysana xilli caamayiman bay joogtaa arrinta kale lagu soo celcelinaya ee sharciga baasaboorka ah inaysan wax weyn ahayn baan anigu u arkaa waad mahadsantahay sharcigan ha waa tahay waad mahadsantahay injineer maxamed deeq ee aad baan kaaga mahadcelinaya waktigaaga n waxaan jeclaan lahaa inaan bal dhinaca colombos oo haaye aado qof ayaa ku jira khadka magacaaga halkaad dabcan n colombos ayaad ku sugan tahay saan filayo gobolka ohaayo soo dhawow aad baan kaaga mahad celinayaa runtii barnaamijkan eh, aad ku xiisaha badan eh, inaan kasoo qayb galo oo aan ka mid noqdo dadkii kasoo qayb galaya nasiibka u yeeshay Eh, adiga iyo dhammaan eh, shaqaalaha idaacadda v o intiina dhammaan waan salaamaya Eh, sidoo kale waxaan salaamaya walaalaha ka qayb qaadanaya barnaamijkan eh, runtii oo ka hadlaya qurba joogta eh, inay dhulkii iyo wadankii wax ka qaban karaan iyo waxay kusoo siyaadin karaan intaba Eh, intaa haddaan ka gudbo eh, magacayga waa yuusuf maxamed bayow waxaan ku suganahay colombos Eh, runtii wax badan baan ku kala duwannahay dhammaan walaalaha hadda ka hadlayay Eh, anigu waxaan aaminsanahay horta qurba joogta eh, inay yihiin midi laba af leh oo micnihii eh, Mhm.
wadankana wax ku siyaadin karaan horumar hadday noqoto eh, dhibaatana ay keeni karaan labadaba macnaha sababto eh, eh, waxaan dareemi karnaa eh, markii qurbaha la yimid dadka qurbaha joogo eh, waxaad moodaa waayihii dambe oo hadda eh, in dadka qurbaha joogo een, qabyaalada waxa la yidhaahdo ama qabiilka oo faquuqa in ayaga uu xaggooda ku dambeeyo aada ugu batay waa gartay Eh, runtii waxaan xasuustaa two thousand elevenkii xilliyada aan waddankan soo galay maqaal aan ka qoraa jirto oo meel walba ku jiro hadda horseedo badan ku jiro oo la yidhaahdo een, macnaha qabiilka iyo saameynta uu ku yeeshay dhalinyarada qurbaha waa Soo gartay afkii isu dhig. marka xaqiiqatan markaan taa kasoo gudbo wadankii markii lagu laabto een, waxyaabo badan way jiraan oo dadka ufaa'iideeyeen hadday noqoto xilliyada abaaraha markay dhacaan inay dadku u istaagaan oo gurmad la sameeyo aan gurmad sameyno oo dadkii abaaraha ay ku dhaceen loo gurmado hadday noqon lahayd qaab gobol gobol ahaan inay u gurmadaan ama hadday u gurman lahaayeen xataa qaab qabiil ahaanba labadaba laakiin at the same time waxaa dhinac socdo haddana in ay isla markaas ay jiro challenge-ga soomaaliya ka socdo hadda oo inta badan ku saabsan een, sadbursiga ama in wax la kala boobo ama in la isriixo oo qaab qabiil laisugu ceegsanayo waxaa hadda four point five oo kalaa haddana inta badan waxaa aaminsanahay dadka gadaal ka riixayo inay qurba joogta yihiin waad mahadsantahay bayo waktiga aada iigu yar n dhegeysta jooga canada intaanan aadin aniga ayaa kugu soo noqonaya su-aalna ku weydiinaya doctor sacdiya Eh, bal marka xilligan oo kaleeto saan xaaladda ay tahay qurba joog fara badan waxaa ognahay in ayagoo baasaboorro haysta wadamadan oo waxyaabo fara badan oo qofka bini aadanku wuxuu u baahan yahay ay heli karaan haddana inay naftooda khatar u geliyaan wadanka inay ku noqdaan wakti geliyaan n qaarkood ay ku dhintaan qaraxyada iyo dhibaatooyinka wadanka ka jira Eh, bal marka taas laga soo tago sidee ayaa qurba joogta n ay door ugu yeelan kartaa in wadanka waxaa ka jira ay dhahaan annaga intaana qofaa naga socoto waxaan ayaan rabnaa inaan qabanno wax meel ku xiran ood ka duuli kartaan ma leedihin wallaahi waad mahadsantahay sahra Eh, intaanan taa gelin waxaan rabay inaan ka faa'iidaysto laakiin maadaama gudihiina aan joogay eh, wax kastana aan arkay dadka loo dirayo lacagta shaksiyan ama reer ha ahaato ama deris ha ahaado ama saaxiib wax weyn bay taraysaa sababtoo hadda maraykanka waad aragtay haddii christmaska oo kale markay tahay waktiga ay maaragtay diintooda u dabaaldegaan ayna dukaamada gelin oo ayna wax badan gadanin dhaqaalaha hoos buu udhacaa waxaa la dhahaa dukaamadaas eh, dhaqaalahooda sanadkan hoos buu udhacay sababtoo ah dad badan suuqa ma tegino wax ma gadan hadduu kor u kacan waxaa la dhahaa dadkii lacagti bay badiyeen bixiyeen oo suuqyadii bay tageen wax bay tateen oo dhaqaalii bay marka waxay ge- gelinaysaa waxyaabo badan oo isku kabco marka lacagta la dirahayo oo loo dirahayo cusbaanta soomaalida oo sideedda cunug haysato markay intay shaah ku kariso ayo canjeero ee ka gadda ninka eh, jidka marahayo dhaqaalihii wuxuu ku noqon hayaa fiiri bulshadii buu ku noqon hayaa waa garta marka weligana yaanan ma aragtay aanan liidin amaba anaba inaba aanan dhayalsanin Mhm.
boqolka aan dirahayo ama adiga aad dirayso waxa ay kusoo kordhinayso dhaqaalaha hooyada aad gelisay waxay dib ugu noqonaysaa bulshada Waat.
dadkii bay la qaybsanaysaa saaxiibkii bay la qaybsanaysaa qof kastay la qaybsanay ayagana wax bay gadanayaan dhaqaalihii marka wuxuu kusii noqonayaa ninkii suuqaas gudihiisa wax ku haystay yay faa'iido usii leedahay marka taas halkaas rabin inaan ka baxo diasporaha diaspora hadda dad badan oo waxaa jira social media aada isugu xiran oo gudaha wadanka qaar kasoo noqdeen qaar halkan joogaan oo runtii dowladda aad ala taliyo ee ama ha ahaato hay-adda sare oo macnaha eh, fulinta Mhm.
madaxweynaha iyo prime ministerka ama ha ahaato baarlamaanka ama aqalka sare ama aqalka hoose waxyaalaha aan kala talino oo haddii aad fiiriso dib u milicdo wax dad dhalinyaro badan baa kamid ah ama dad badan oo wadaniyiin ah runtii dad badan baa jira dowladda waxaa lagula taliyaa waa number one Eh, markuu ambassador ka hadlay eh, eh, ismaa- eh, abuukar cusmaan baale u n ka oo isgeeyey security councilka horteeda abuukar oo diaspora u ahaa si u hadlayna weli ma jiro nin saas u hadlay oo safiir anywhere meelna nooga soomaaliya aga ah waata wuxuu waad yiri mahadsantahay faragelinta ay ku hayso imaaraadka eh, jiritaanka soomaaliya wuxuu kaloos ka hadlay unsaan ninka soomaaliya u joogo oo ah hiitan dhibaatada uu ku hayo ninka ingiriiska oo u n-ka u joogo Waa gartay.
faragelinta marka waxyaabo badan talooyin badan baan gudbinaa war kala hara ha isku deganaanina mooshinka joojiyo qof ha la bedelo qof ha lagu bedelo wax ma tarayso Waad.
waa in la fiiriyaa qofka dadnimadiisa madaxweynaha ka hadla xuduudka maaragtay eh, xadgudubka lagu hayo sida Waay.
darad xaa Waq- wax hadda ka socdo oo kale waa tahay waad Macnaha mahadsantahay waxyaabo badan waktigii baan u gudbinaa marka laakiin ayagay ku xiranta inay qaataan in kala talada a- ayadaa adaa ku noola ayaga kuguma noola marka waa gudbinaa inta tabar ah dhegaystaha ugu dambeeya oo jooga dalka Canada ayaan jeclaan lahaa inaan qadka soo geliyo magacaaga su'aal iyo aragti waxa aad qabtid soo dhawow magacaygu waa cabdirasaaq bile ee, gobolka ontario ee, dalka canada idin kasoo xiriiraya saare waa salaaman tahay Een, dhammaan een, ka qaybgalayaasha barnaamijkana aad baan u salaamaya Een, haddii aan ra'yigeyga ka dhiibto saaro een, barnaamijkan aan qurba joogta maxay horumar ay dalka ka geysan karaan ama een, labaan u kala qaadno een, qurba joogta haddii la yidhaahdo een, een, marba een, dhinaca wanaagsan aan ka eegno iyo dhinaca kaleba haddii la dhaho dhaqaalo laga diro wadanka oo loo diro een, manaha een, qoysaskii iyo familkii iyo iyo dadkii ay kasoo jeedeen ama saaxiibo ahaadaan ama qaraabo ahaadaan dhankaa een, qurba joogta aad bay ugu wanaagsan yihiin Een, waana boqolkiiba sagaashan macnaha een, horumarka ama dhaqaalaha iyo iyo ay nolosha een, saameyn weyn bay kuleeyihiin soomaaliya ka jirto Een, kaalin weyn ay ka gaasiistaan laakiin dhanka kale marka loo eego dowladnimo marka loo eego waxaa umalaynaya inay caqabad ugu weyn ba ay tahay dadka qurba joogta ah oo inta baasaboorada kala duwan ama americaan ha qaataan ama yurub ama m- wadamaday ka joogaan ba ha qaataan inay caqabad ugu weyn ay ku tahay ka kale een, dowladda ama dadka ka qayb galayo oo aan macnaha een, u muuqdanaya dadka shacabka gudaha joogan u arkaanba dad usoo shaqo tagay maanta xilkaas waaye ama wasiir ha ahaado ama madaxweyne ha ahaado magaaladu ku imaado u ku laabanaya ama wadankii oo gacan hoosaad ee xiriir fiican lahayeen ama imaaraadka Waad.
ama carabta ama turkigu degaya marka waxaan isleeyahay dhanka een, arrimaha bulshada oo iscaawinta iyo qoysaska aad dhankaas bay ku wanaagsan yihiin laakiin dhanka kale qabyaalad iyo dhankan qurbahay ku badan tahay aan isleeyahay dadka qurba joogta waxay soo marayaan xilligii sagaashan iyo kowgii halka dadka soomaaliya ee waxaas la aqooninba xilligan waa tahay aad baad u mahadsantihiin dhammaantiinba inaad barnaamijka iigu waranteen wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan Waa mudan
guud ahaana barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha toddobaadkan waa naga intaa waxaana marti igu ahayd doctor sacdiye cali aadan oo ka mid ah aqoon-yahanada soomaalida oo dhaqdhaqaaqa arrimaha jaaliyadda qurba joogta soomaalida gobolka virginia ee dalkan maraykanka barnaamijkan mid lamid intaynu ku kulmi doonana waxaan idinku dhaafayaa nabad gelyo